walaal dhibka ugu weyn waxay tahay hoy la-aan iyo baahi iyo dhibaato iyo silaac yaan dhulkaas aan jiifano bahalaha nagu cuno waxba aan haysan walaalayaal soomaali muslim hadaa tiinana caawisiinaan rabnaa waa hooyo haysata caruur agoona qaarkoodna xanuunsan yihiin iyo hooyadeed oo toddobaatan sano jir oo aragga iyo maqalkaba naafaka ay la nooshahay cunto ma haysano hoy ma haysano waan iska dhibaataysanahay ilaahay dartiis inaa nagu kaalmaysaan oo hoyna na siisaan oo nololna aana siisaan ilaahay dartiis aa nagu kaalmaysaan walaalayaal maamo toddobaatan iyo dhowr sano jirtan ay ag joogtaan waxba aan u heli karin aana soomanahay waxay ku nool yihiin meel qashinquuba duleedka xerada qaxootiga ifo mana haystaan guri boos ay degaan waxaana uga daran gaajo raashin la-aan iyagoo aan heli karin afur iyo suxuur midna dabcan magaceeda waxaa la dhahaa hodan aadan isaaqa lanaha hooyo waxaan ahay caruur agoon haysato oo dhibaysan oon hoy haysanin oo gaajona dishay waxa aan haysan aysa jirin oo gaajana hayso caawna wax aan ku afurno ma haysano saxuur ma haysano hoy ma haysano nolol ma haysano waxaan rabnaa muslimiinta dal iyo dibad ku nool inay garabna siiyaan ay nacaawayaan oo hoyna hayso hooyaday toddobaatan laba sano jirtaa waxaan u heli kara male hoy ma haysano gogol ma haysan dhulkaasaan jiifna bahalaha nagu cunaa hooyada waa yeelkoo maqalka iyo aragga naafaka keligeed ayaa isla hadlaysa waxayna leedahay
lagu afuro malaha
kama warhaysa inaan la jooga ama aan duubayo gacmaha ayayna kor u taagaysaa iyadoona alla ka baryaysa inuu dhibka haysa ka dulqaado
dubkaan alla iga saaro alxamdu alshukru ilaahay baa ii keena ilaahay arranka ilaah arranka ilaahaa leh arranka meel khayr qabta allah i gaarsi ilaahay baa waxaa isii doonaa boqolotoma iyo afarta qur-aanka suuradda ilaahay meel khayr qabta alla i hagaaji qoyskan oo dhowaan ka imaaday soomaaliya waxaa ka muuqata duruuf adag iyo silaca duun waxayna sharaxayaan dhibka haysta
waxaan ku afurno ma haysano gaajaana hayso waan rafaasannahay hoy ma haysano nolol ma haysano waxaan ku seexano ma haysano cunto ma haysano hoy ma haysano waan wada jirana agoona wada wadanaa walaalayaalo waxaan rabnaa masaakiinta dil iyo dibad jooga inay nacaawiyaan ilaahay dartiis nagu caaw dhanka kale mid ka mida deriska reerkan oo igu soo wargelisay culayska haysta ayaa ka sheekaysay duruufta ka muuqata qoyskan soomaaliyeed haa qoyskan dhibaataysan oo dhulka jiifo oo baahan oo meel qashan qub iska degan oo agoomo ah oo ilaahay moogay aadna uusan u maqneen ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa maamadan waayeelka oo xanuunsan oo lagu haqa qabsanayso oo maaragta xanuun iyo daryeel la-aan meesha ugu dhimanayso iyo caruurtan agoomaha oo meesha ku baahan oo dhibaataysan inaa ilaahay dartii usoo caawisaan ninkii wax uu awoodo ninkii boqol ku awoodo ninkii konton ku awoodo ninkii dhul u dhisi kara ninkii raashiin afur siin kara ilaahay dartii inaa u caawisaan ummadda aan dhibaataysan inuu ilaahay ijar inka siiyo bil ramalaan baa la joogaa ninka sadaqa baxsan kara nin walba waxa uu awoodo inuu ilaahay dartii ku soo caawiyo oo maaragta a garab istaagtaan oo maaragtay la caawiyo oo dhulka laga kaco waa ilaahay idinkan kheyr ha insiiyo qofkii wax usoo tuuri karo oo usoo awoodi karo inuu soo caawiyo maaragta waa reer iska dhibaataysan oo dhulka yeelo oo weliba xaalada adag ku jiro wallaahi xaalada adag adag adag dad oo xalis uu u soomay afur helin oo haddana afkiisa kusii soomiyo wallaahi waa marxalada aad u adag marka ilaahay dartii inaad ku caawisaan idinka codsanaya ummadda nabi maxamed suxuurta afurka iyo nolosha reerkan waa mid liidata waxayna alla ka sokow codsi u direen bulshada soomaaliyeed maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab